halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shaniyo labaatanka iyo sagaali afartanka mitirban hirarka efimada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa fiidnimo isniin ah bisha mey waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaana idiin soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
waxaa ka hortaga badda uga hortaga tiimka caafimaadka ka shaqeeya oo wasaaradda caafimaadka w h o ay hormuud yihiin doonta bay ugu tagaaneen way koraan waxay ku bilaamaaneen qof kasta oo saaran in laba dhibcood oo dabaysha ah in la siiyo boolyo ah laga tallaalo qof kasta oo doontaa saaran ha yaraado ama ha weynaado kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee puntland cabdulaahi saalax qoob deero oo ka hadlayay tallaalka cudurka dabaysha oo ka hortegis ah oo ay siiyaan qaxootiga ka soo cararaya dagaalada yemen ee soo gaara puntland warbixinno iyo waraysiyo ku saabsan siyaabaha ay hay-adaha caafimaadka ee maamulada ka jira qaybo ka mid a soomaaliya ay uga hortagaan faafista cudurka dabaysha ayaan idiin haynaa gaar ahaan dadka qaxootiga ah iyo barakacayaasha ayaad ku dhegaysan doontaan inta uu barnaamijkeenani socdo qodobada kale aan idiin hayno barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a tallaal cusub oo laga fikerayo in loo helo cudurka dabaysha xubintii aragtida dadwe maxaa ka guuxaya maskaxdada oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada boosaaso qaybtii saddexiy labaatanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan
kaalmihii suugaanta meesha kama madhna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maleeshiyada shiicada ayaa ku wajahan dhulka xuduudaha ciraaq ee magaalada ramaadi maanta oo isniin ah kadib markii ra-iisul wasaare xaydar al abadi uu ugu yeeray taageerayaashiisa kadib guushii isis inay dagaalkaasi ku biiraan arrintan ayaa waxa ay noqonaysaa mid xoojinaysa amniga suurtagalna ka dhigaysa inay dib mar kale ula wareegaan gobolka anbaar ciidamada ciraaq si la mid ah ciidamadii ka barbar dagaalamayey kuwa dowladda ee ka soo horjeeday ee la dagaalamayay qabaa'ilka isis ay la dirirayeen ee la wareegay gacan ku haynta tigriid bishii hore ciidamada milatariga iyo kuwa qabaa'ilka ayaa ka qaxay ramaadi axaddii lasoo dhaafay iyagoo dib ugu hub urursanayo dhinaca bari ee magaalada dhowr qof oo goobjooga ayaa v o eda u sheegay in ujeedka ay ciidamadaasi isu urursanayaan ay tahay sidii ay jidgooyo ugu noqon lahaayeen haddiiba ay isis isku daydo inay ku dhowaato magaalada caasimadda ah ee baqhdaad xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa cambaareeyey xayiraadda ay dowladda kuuriyada waqooyi ay internet ka saartay dadweynaha ku nool dalkaasi sidoo kalena kerry ayaa dowladda kuuriyada waqooyi waxa uu ku cambaareeyey weerarkii dhinaca internetka ay ku soo qaadeen shirkadda filimada maraykanka ee sony pictures kerry ayaa sidaasi ka sheegay mar uu ka hadlayey jaamacadda kuuriya ee magaalada seol ee kuuriyada koonfureed dhinaca kalena waxa uu ku ammaanay kuuriyada koonfureed jabaan xorriyadda dhinaca internetka
golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa cambaariyey dagaalka u dhexeeya labada gobol ee ku yaala dhinaca waqooyi ee waddanka koonfur suudaan iyo xadgudubyada soo noqnoqday ee lagu sameeyey heshiiska xabad joojintii u dhexaysay dowladda iyo mucaaradka ee la saxiixay horaantii sannadkii hore hadal qoraala oo uu soo saaray gelinkii dambe ee xaddii shalay ayuu golahu ku sheegay in weerarka xagga militari ee ay dowladdu qaaday uu sababay xadgudub baaxad leh oo uu ku qasbay dad ay tiradoodu gaarayso boqol kun oo qof inay guryahooda ka cararaan uuna hor joogsaday in gargaarka bani-aadnimo la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee ku sugan deegaankaasi tareenada amtrak gaar ahaan khadka isku xidha waqooyi bari ee dalkan maraykanka ayaa dib u bilaabay shaqadoodii waa markii ugu horreysay ee ku dhowaad hal toddobaad ay si buuxda u shaqeeyaan kadib markii uu shil ka dhacay magaalada philadelphia guddoomiyaha shirkadda joseph bowman ayaa sheegay in dadaal dheeraad ah la geliyey sidii tareenka howshiisa dib ugu bilaabi lahaa dowladda federaalk ee maraykanka ayaa ku amartay shirkadda tareenada inay dhaqan geliso hanaanka xakamaynta tareenada waxaana weli baadhis ku socotaa sababta tareenkii shilka galay toddobaadkii lasoo dhaafay isaga oo xawaare dheereynaya ku socday xilli uu ku dhowaa goob leexad ah taasi oo keentay in uu rogmado
halkaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkeenii wacyigelinta dabeesha ayaanu gudagelaynaa haatan aan ku bilowna garowe soomaaliya ayaa weli lagu tilmaamaa inay ka mid tahay meelaha mar walba xaaladaha bani'aadnimo ee deg dega ah laga filan karo dunida sida uu sheegay iskuduwaha gargaarka soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay philip lazarini oo ka hadlayay toddobaadkan magaalada new york waxyaabaha deg dega ah ee mar walba halista ku ah soomaaliya waxaa ka mid ah abaaraha colaadaha daadadka iyo faafista cudurrada dabayshu ay ka mid tahay inkastoo soomaaliya aan lagu arag kiis cudurka dabaysha ah ilaa iyo bishii ogost sanadkii hore haddana weli suurtagalnimada in iyo cabsida laga qabaa cudurka ma aha mid suushay waxaa ka socda meelo badan oo ka mid a soomaaliya dadaalada tallaalka toddobaadyadii u dambeeyey waxaa xoogga la saarayey sidii loo tallaali lahaa kumanaanka qaxootiga ah ee ka soo cararaya dalka yemen iyo xeryaha barakacyaasha meelaha qaar wariyaha v o a ee garowe nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan inoo soo diray tallaalka ugu badan ayaa toddobaadyadan la gaarsiiyey qaxootiga ka soo cararaya dagaalada yemen ee soo gaaraya puntland iyadoo laga cabsi qabo inuu ku dhex dhuunto ilmo ama qof weyn oo xambaarsan fayraska dabaysha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq xirsi xasan ayaa u sheegay v o a inay bilaabeen qorshaha tallaalka tan iyo intii ay soo bilowdeen dadka qaxootiga ah ee soo gaaraya puntland isla markaana ay barbar socoto dadka kale ee dhanka dhulka kusoo gaaraya puntland waxaa wasaaraddu qorsho ka wadaa dekeda magaalada boosaaso oo cid kasta oo bannaanka ka timi muxuu ahaa oo gaar ahaan qaxootiga yeman ka soo noqonaya adeeg caafimaad loo fidinayo gaar ahaana la siinaya tallaalka caruurta muxuu ahaa u baahan tallaalka sidoo kale dowladda puntland waxay leedahay meelaha jagboontyada laga soo galo in aragteen baa laga yaabaa timan baa jooga qof kasta oo bannaanka ka imaanaya si uusa cudurka usoo gudbin ayagana tallaalka la siiyo ama jagboontiyadaasi ku kala yaalla xuduudaha muxuu ahaa kala duwan meelaha dadku ay ka soo galaan waxaa sidoo kale ku dhex yaalla xarumaha barakacyaasha ama a d b loo yaqaano xarumo caafimaad oo si joogtaa adeeg caafimaad ugu fidiya dadkaasi tallaalkuna qayb ka yahay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee puntland cabdulaahi saalax qoob deero islamarkaana gudoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga soomaalida ayaa barnaamijka u sheegay in tallaalka uu socdo si wanaagsan xilli kasta oo doomahaasi dadka sida ay soo gaaraan magaalada boosaaso markay doontu soo gasho biyaha soomaaliya oo ay doontu soo hadasho waxaa ka hortaga badda uga hortaga tiimka caafimaadka ka shaqeeya oo wasaaradda caafimaadka w h o ay hormoodu yihiin doonta bay ugu tagaanin way koraan waxay ku bilaamaaneen qof kasta oo saaran in laba dhibcood oo dabaysha ah in la siiyo boolyo ah laga tallaalo qof kasta oo doontaa saaran ama ha yaraado ama ha weynaado ilmaha sagaalka bilood jira ilaa iyo toban jirkana tallaalka jadeecada loo sameeyaa tiro gaaraysa laba kun boqol lixdan iyo toddoba qof oo ka mid a dadka ka soo cararaya dagaalada yeman ayaa la sheegay inay qaateen tallaalka booliyada waxaana tiradaasi toddoba boqol siddeetan iyo sagaal ka mid a ay yihiin caruur halka kun saddex boqol toddobaatan iyo sideed ay yihiin dad waaweyn oo iyagana la socda doomahaasi wallaahi caruurta hor dadka imaanaya waxayba u badan yihiin caruur yaryar bay u badan yihiin oo da-dooda ay laba iyo toban sano aada uga hooseyso laakiin doonta dhan baa la siiyaa dabaysha
nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a caweysin wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan somalilan ayaa ka mid a meelaha ay dadka barakacayaashu ay ku nool yihiin ama qaxootiga yeman ka imanaya ay soo gaadheen toddobaadyadii u dambeeyey waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya marka laga hadlaya qiimaynta fiditaanka cudurka dabaysha ee bulshada dhexdeeda ayaa ah mid laga eega noocyo kala duwan iyadoo ay kala halis badan yihiin islamarkaana ay u kala dhaqso badan yihiin ee siyaabaha ay u gudbi karaan amaba ay bulshada u sarayn karaan horta xanuunka gebigiisaba faafidiisa meelaha ugu badan oo uka faafa waxweyaan meelaha overcrowdedka ama i d bska waayo waxaad ogaataa meelahaas waa meelo aad isugu maxaanadayay dhadhow oo aan lahayn hawooyinkii oo xanuuno badanina ay ka faafi karaan ma odhan karna xanuunkan oo kaliya laakiin xanuuno badan ayaa ka faafi kara iyaguna way usii nugul yihiin sida ay soo tilmaantay safiya cali xuseen oo ah kalkaaliso ka howlgasha magaalada hargeysa cudurkan ayaa ah mid si sahlan ugu dhex faafi kara bulshada dhexdeeda islamarkaana iskaga gudbi kara qof ilaa qof guud ahaanba dunida oo lagu qiyaaso inay ku nool yihiin dad qiyaas ahaan kor u dhaafaya toddoba bilyan oo qof ayaa qaar inta badan isu socda islamarkaana isu gudba iyagoo isu socodkoogana ku faafin kara cudurka dabaysha haddii aan ka hortag la samayn amaba aan la xakamayn maryam jaamac ducaale waa madaxa ka hortagga iyo xakamaynta cudurkan dabaysha ee gobolka maroodijeex ee somalilan cudurrada waxaa jira marmar inaad adigu iska difaacdo oo aad xakamayso ay haddana ka iman karaan oo laydhaa importation waa uu soo safraya dal kale kiisii baa ku imanaya markaa dadkaasoo cudursadihii markay dulka soo galaan haddaanad ka hortegin ooanad dhibicdii siinin oonad transpointka eerboodada meel kasta ka soo gelayaanbaan dhibicda la siinin inay kuu sidaan mid kaleo importation oo aan kii dalkaaga ahayn oo dabeedna halkaa cudurkii ka dilaaco iyadoo somalilan ay muddooyinkii u dambeeyeyba soo gaadhayeen ee qaxunti ka soo barakacay xasilooni darrada ka aloosan dalka yeman ayaa wasaaradda caafimaadka ee somalilan ay bilowday hannaan tallaalka ka hortagga cudurkan lagu siinayo dadka ka soo gudbaya xuduudaha gaar ahaana kuwooda ka soo degaya dekedda magaalada berbera waa tan mar kale maryan jaamac ducaale imikadan borogramka la bilaabay wasaaradda caafimaadka w h o unisef berbera oo kale dekeda waxaa ka soo degay intaasoo markab oo dad sida qaxooti ahaa waxaa la dhigay tiimam loogu talagalay inay tallaalka oo dhan bixiyaan tallaalka carruurta oo dhan way siiyaan dumarka howrkalena way tallaalaan dabayshana way ku dhibciyaan waxaa kaloo jira tiimam noo jooga xadka ku dherarsan meesha wajaale ha ahaato qoolbuulo leh xadadka meeshii laga soo galo oo dhan carruurta saareen gaadhyada saaran dad baa fadhiya ilmihii soo geliyay baasan jira gaadhiga sii socdayo soo socdaba way ku dhibciyaan taasay kaga hortaga marka laga yimaado dadka xuduudaha ka soo gelaya ayaa sidoo kale ay jiraan dad dalka gudihiisa ku barakacay oo ku nooloo goobo isku raran ah magaalooyinka gudahooda kuwaasoo u nugul cudurrada islamarkaana si sahlan ay ugu dhex faafi karaan iyadoo xilliyada qaar ay dhacdaba in waalidiintu kuba mashquulaana soo saarista nolol maalmeedka ubadka taasi oo dhaafisa fursadaha kahortagka tallaalka cudurka dabaysha waa sida ay mar kale sharaxaysa safiya cali yuusuf inta badan i d biyada waxaa jooga dad badan oo masaakiina oo aan awoodi karin inay maxaanadayay tallaal tagaan oo aan awoodi karin oon fahansanaynba xitaa tallaalkii hadday heli lahaayeenna faa'iidadiisii waxaa laga yaabaa islaanta miskiinada ee toban caruura haysata inay doorbido inay suuqii wax uga raadiso laakiin aanay doorbidinba inay ama tallaal u siiso ama ay isku daydaba in marka u horeeyaba ay ku dadaasho inay meel xayjiinta nadaafadeedu wanaagsan tahay oo hawo lahoo fiican ay degto waayo wakhtigiina de wuu
goobaha isku raranka oo ah qaar ay ku dhaqan yihiin dad danyara ayaa sida oo kale la tilmaamaa inay muhiimadeeda leedahay in marka laga yimaado tallaalka sida oo kale ilgaara lagu hayo nadaafada iyo fayadhowrkooda oo haddii ay xumaadaana door ka qaadan kara faafista cudurka dabaysha waa sida uu qabo xasan faarax xasan oo ah kalkaaliyo ka howlgala magaalada booram ee xarunta gobolka awdal fayadhowrka communitiga in la hagaajiyo in dadku meelaha badan ay iskugu imanayaan loo sameeyo musqulo sababtoo ah waxaa la garanayaa xanuunkan inuu ka yimaado fical oral inuu ku faafo waxaweyn waa infectious disease waa virus fical oil buu ku faafaya waxaweyaan waxaweyaan waa in la daboolo ceelasha meelaha biyaha laga cabayo waa in maxaa la yidhahdaa musqulo loo sameeyo waa in saxarada laga ilaaliyo sababta xanuunkan wuxuu ka imaadaa saxarada saxarada haddii lagu hubsado meel fiican oo fayadhowrkeegu fiican yahay oo hooyooyinka bulshada dadka oo dhan laga qayb qaato oon xataa dadkii masaakiinta aan qodin karin loo qodo la caawiyo walow dunidu horumar ka gaadhay cudurkan ayaa ah mid ee sannado badan soo jiitamayay welina baqdintiisu aanay ka suulin bulshada soomaalida haddaba si loo xakamayo halista ka iman karta waa sida dariiqada ugu habboon ee loo waajihi karo marka hore waxaa la yidhaahdo marka la bilaangaraynayo amba qorshe loo degayo tallaalka ayaa marka hore waxaa loo qaadaa degma ahaan degmada intee caruura shan jirka yarbaa ku nool dabeedna waxaa la sameeyay intaasoo tiim tiimamka u baxaya xaafadaha qalaqalka u maraya waxa dheer special teams waxa la yidhahdo waxay galaan sariibadaha waxay galaan i d b cambiska waxay galaan meelaha carruuru isugu yimaadaan iyo malcaamadaha qur-aanka loogu dhigo dadka soomaalida ah oo dad reer guuraaya ayaa xilliyada qaar ay dhici kartaa in goobo aan la ogeyn ay kasoo galaan carruur aan tallaalayn haddaba istaraatiijad nooceeya ayaa lagu ogaan karaa si loola socdo carruurtaasi aan tallaalka qabin islamarkaana looga feejignaado inaanay sanaydhin amaba aanay saamaynin carruurta hore tallaalka u qaatay waatan mar kale maryam jaamac ducaale sugnaanshaheedii waxay ku xidhan tahay waxay leedahay afar istaraatiijiyood markan laleeyahy waa la xidhib tirayaa marka hore waxaa la xoojinayaa tallaalkan joogtada ah xanaanooyinka jooga waa in la xoojiyo carruurtoo dhan ay tallaalkii buuxa wada helaan mar labaadkana in kaambayno la qaado oo tallaalka lagu wada dhammeeyo degmooyin mar saddexaadka dabagal wax la yidhahdaa la jiraa meel kastaoo goob caafimaada ilmo kasta oo la keeno oo baaralaysa waa inay soo sheegaan si saxare looga qaado la ogaado inuu cudurkii qaba iyo inaanu qabin sidaa awgeed haddii kaa la xoojiyo dabagalka waxaa la ogaan karaa ilmo kastoo soo galay markiiba
haddaba maxaa faa'iida ah oo laga dhaxli karaa haddii lagu guulaysto in la xakameeya halista cudurka ee dadka qaxoontiga ah iyo weliba kuwa dalka gudihiisa ku barakacay waa kan xasan faarax xasan oo ah kalkaaliye ka howlgala magaalada boorame waxa weeyaan faa'iidada ama bulshadu ay ka helaysa waxa weyaan haddii la sameeyo tusaalooyinka waxaan horey kusoo sheegnay koor waxa weeyaan adduunka oo dhan waxa weeye intaas oo dhan uu dhaqaalo oo vaccinations uu ku bixinaya ama in tallaal ubadkii la gaadhsiiyo kow waxaa inoo badbaadaya ubadka aynu jecelnahay waalid kasta ubadkiisuu jecel yahay wuxuu xanuunka ku imanaya inuu ka hortago weeyaan sababta marka waxa weyn waxaa badbaadaya kow dhaqaalihii baad badbaadaya ubadkeennii ay oo baralays waa caruur waxa weeyaan koraysa xanuunsanaysa oon kaa dhimanayn oo weliba baralys oo waxayn labada lugood ama labada gacmood muxuu hayay ay dee aan waxba qabsan karayn cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o e hargeysa
dadaalka la socodka cudurka ee xerooyinka qaxootiga meelaha ay ka socdaan waxaa ka mid ah xeryaha dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya oo ay ku nool yihiin qaxooti ka badan saddex boqol oo kun oo qof waryaheena magaalada nairobi asin ciise wardheere ayaa warbixin ku saabsan xaaladda cudurka dabaysha iyo habka qaxootigu ula socdaan nooga soo diray magaalada nairobi dhibaatooyinka inta badan ee cudurka dabayshu uu geyeysiiyo dadka meelaha kala duwan ku dhaqan waxaa ka mid ah dad cudurka sida oo si markaasi aan laga taxadarin usoo gala goobahaasi gaaraan xeryaha dhadhaab oo ah u furan soomaaliya iyo qaybo badan oo gobolada kale ee dalka kenya waxaana sanadihii ugu dambeeyey la xaqiijiyey inay aada usii dabargo-ayso helitaanka kiisaska ama xubnaha markaasi dadka bini aadamka ee la tira koobay ee laga helay cudurka dabaysha walow weli ay socoto dadaal wacyigelineed oo xeryaha qaxootiga ku aadan marka la eego fayadhowrka iyo dhibaatooyin kaleo xagga nadaafadda ku saabsan iyadoo ololayaashaasna lixdii biloodba mar la sameeyo bulaale cabdi faarax faarax baruur waxaa weeye guddoomiyaha ururka dadka naafada ah ee xeryaha ku yaala dhadhaab waxaana uu kala shaqeeyaa dhinaca ololayaasha dadka curyaamiinta iyo guud ahaanba dadka cudurka dabaysha looga hortegayo deegaanadaasi ay xeryaha dhadhaab ku yaalleen waxaana ugu horrayntii aan wax ka weydiiyey bal marka dad cusubi ay imaanayaan qaabka loo koontaroolo ama loo xakameeyo dadka boolyada markaasi looga shakisan yahay arrimahaas isagoo ka hadlayana bulaale waxa uu yidhi sidatan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yaasin su-aashaas waa su-aal loo baahan yahay aad iyo aad loogu baahan yahay bay ahayd markii horta laba jeer bay dhacdaa in cudurka dabayshu soo baxo marka koobaad waa marka dalka soomaaliya ay dhibaata ka dhacdo ama qax ama abaaro ama colaad oo boordarka ay soo dhaafaan dad aan tallaal horay u haysan dadkaas iyo marka labaad oo nadaafad darro ay dhacdo oo xeryaha nadaafad darro ay ka dhacdo oo ay dhici weydo hay-adihii quseeyey xagga caafimaadka sida musqulaha sida qashinka oo la gubo sida baktiga oo la jiido oo la asturo sida bahalka la yiraahdo musqulaha buuxsamada oo la xabaalo waxyaalahaasoo kale markay dib dhacaan oo waqtigoodii ka dib dhacaan arrimo dhaqaale awgeed amase bini aadamtinimaduba ay keenayso oo bini aadan dhani ma jiro labadaa jeer bay dilaacdaan xanuunkan dabayshu waana xanuun dhib badan oo culays badan oo shido badan oo colaad xun bini aadamka jirkiisa iyo lixaadkiisa ku hayo in dunida laga ciribtirana aan jeclaan lahayn marka haddaan usoo noqdo markii borderka xaggiisa laga yimaado waxaanu samaynaa annaga oo community badan ah oo isku duuban sida ururka naafada c b r oo loo yaqaano community base rehabilitation oo c b r loosii gaabiyo iyo m s f iyo u n ta qaybo ka mid ah iyo dadka emergencyga ka shaqeeya oo bashiir biixi axmed biixi uu jerman u yahay baanu waxaanu samaynaa qaab baan samaynaa halkaasaa dadka looga hortaga wixii shan sano ka yar qofkii warqad wata lagu tallaalay hadda ka hor iyo qofkii aan wadan dhammaantoodna waxaan isku daynaa inaanu marino qaabka loo maro tallaalka boolyada sifo loo hubiyo qofkaasu inaanu bulshada dhibaato culus dhexgeynin sababtoo ah hal qof haddii laga helo waxay dhakhaatiirtu tilmaamaan inay si deg deg ah ilaa laba boqol oo qof ay ku gaarayso marka deg deg saa u badan baanu samaynaa iyo dadaal noocaas oo kale ah dadka iyagu ku dhaqan xeryaha qaxootiga iyo gobolka waqooyi bari iyo meelo soomaaliya ka mida ayaa la sheegaya sannadihii ugu dambeeyey inaan cudurka lagu arkin kiisaskuna ay aada u sii gaabanayeen marka laga reebo kiisas fara ku tirisa oo laga helay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markii ugu dambeeyey bulaale cabdi faarax baruur oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
kiisaskii ugu dambeeyey oo la helay waxay ahaayeen maadaama v o edan aada ugu mahad celinayo galabta inay arrintaanna weydiiso Eh, 2013 and 14 saddex kiis baa la helay kiis waxaa laga helay xagardheer laba kiisna waxaa laga helay dhagaxley waxaana loo sameeyey dadaal aad iyo aad u dheeraad ah la sameeyey cambaign baa la sameeyey sideedabana waxa caado ah oo wax caadaa ah markii lix bilood la joogo ama la hal sano la joogoba in cambaign qof kasta oo noolo ah oo xeryahaas jooga khaasatan dadka shan iyo tobanka sano ka yar in saddexda dhibcood ee tallaalka booliyada looga hortegayo la siiyo waana dadaal laysku afgartay inuu shaqeeyey lana xaqiijiyey shaqadaasu inay shaqo miro dhashay wax qabatay lagana faa'iidaystay ay tahay qof walba oo waalid ah oo cunug dhalayna ama hooyo kasta uurlana waxaan kula talinayaa lixda culud- cudur oo lixda cudur oo halista ah oo booliyadu ay ka mid tahay oo gowractadu ka mid tahay oo jadeecadu ka mid tahay inuu ilmihiisa iyo awlaadiisa iyo dadkiisa ka tallaalo si mustaqbalkoodu halkaa u dhismo loona garto markaas qofkaa qof caafimaadkiisa la hubiyey ilaa ilaahay wuxuu qadara mooyaane aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa bulaale cabdi faarax baruur oo ah guddoomiyaha dadka naafada ah xeryaha dhadhaab ku jira oo toddobaadkan igala qayb galay barnaamijka cudurka dabaysha ama bolio oo idaacadda v o a ay ugu talagashay dadka af soomaaliga ku hadla wacyigelinta iyo sidii looga raaridi lahaa barnaamijkaasi dabargo'yiisa iyadoo inta badan dunida laga ciribtiray balse meelaha dunida saddexaad ay soomaaliya ka mid tahay weli kiisas cusub laga helayo
isla arrimaha la xidhiidha faafista cudurka iyo kaantaroolkiisa ayaan ku jiraayo waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa waraysi la yeeshay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud bidey ugu horreynna wuxuu wax ka weydiiyey kaalinta isu guurguurka dadka ay ka qaada ay ka qaadan karaan faafitaanka isu guurguurka dadku ay ka qaadan karaan faafitaanka cudurka dabaysha in runtii arrinta isku guurguurka waxay ka mid tahay waxyaabaha keena faafitaanka cudurrada loo yaqaano mataqaanaa cudurrada faafa waayo wixii haddaysan lahayn xad ama wax kala xadeynayo kale ama xuduud dhowrayo oo kaleeto waxay imaanaysaa in cudurkii qof qaba oo ka yimaado xeryahan dhadhaab inuu usoo gudbo dhankan soomaaliya oo cudurkii u keeno kaas marka meeshaa joogo n afmadow joogo oo kaleeto asagana inuu inta baxo dhinacaas kaleeto oo kaleeto isguuritaanka marka aada waxay u keenaan ama sababaan faafitaanka cudurrada faafa sida cudurkan bolyada oo kaleeto wuxuu qeyb laxaad laga qaadan karaa wax loo yaqaano free mobilization movement ee dhaqdhaqaaqa xorta ah oo xuduudaha iskaga kala gudbayo oo kaleeto waxyaabaha aada u keeno ayuu ka mid yahay oo faafitaankana sahlaya inuu aada u sahlo oo wuxuu keeni karaa waayo cudurkani hadda wuxuu nooga yimi markii noogu dambeeyey nigeria hadda waxaa jiro wadamo kaleeto oo mataqaanaa ku yaha sabsaharan africa oo cudurkan aada ugu badan yahay marka waxaa keenaya socoshada la soconaayo ama dhaqaaqa dadka ay soconayaan wuxuu ka mid yahay qeyb lixaad leh oo aada uga qeyb qaadanaya faafitaanka cudurrada faafa uu ka mid yahay poliyada doctor bidey iminka yeman dad badan ayaa ka soo qaxaya dagaalada socda awgood dadkaasi marka ay soomaaliya soo gaaraan halis intee leeg ayay ka geysan karaan faafitaanka cudurka dabaysha dhibkaas wuu jiraa dadkaas ka soo carraya dagaaladaasi iyo barakacaasi ka dhacay dalka yemen oo ay soo guurahaya ee usoo qaxaya dalkeenna runtii waxay ku yihiin culaab aan la qaadi karin waxayna keeni karaan cudurro badan oo faafa inay aada u keenaan oo sababaan waayo haddii mar uu dhaco wax loo yaqaano disaster ha noqoto wax dad ay sameeyeen sida dagaalada sokeeye oo kaleeto ama ha noqdo dhulgariir ama ha noqdo abaaro iyo mataqaanaa iyo biila-aan bilaabato oo kaleeto waxaa i- inta badan la soconaya inuu dilaaco cudurro khatar ah oo outbreak ah dadkaas waxay keeni karaan ama qayb ka noqon karaan oo kaleeto faafitaanka cudurkan booliyada oo kaleeto waayo cudurka booliyada oo kaleeto dalkan yemen aad ayuu ugu badan yahay hadda ka horna meeshuu nooga yimid haddana imaadkan dadkaan imaanayaan dhib badan bay keeni karaan anagana ma ahan hay-adaheena caafimaadka hay-ada xoog badan oo controlla ma ahan oo runtii u diyaarsan inay wax ka qabtaan laakiin inta badan hadda waa lala tacaala xeryaa lagu xareeyaa la suubiyaa dadkii wax nadaam iyo masharci celinaya ma jiro way soconayaan iyagoo maanta xero lugooga ka guurayaan xero kala guurayaan baabuura soo raacaya wuxuu soo aadaya magaaladii uu yaqiino oo ku dhasho imanaya waxay keeni kartaa ama sahli kartaa in si sahla cudurkii aada ugu faafo waxaa badan qulqulka dadka ka imanaya dhinaca kenya ee dib u soo laabanaya dadkaasi maxaa dhibaato caafimaada oo ay soo kordhin karaan sideese lagu hubin karaa inay qabaan tallaaladii loo baahnaa iyo in kale runtii dadkaas imaanaya inta badani waxay wadaan ama keeni karaan wax loo yaqaano waa vehicle ama carrier dad cudurada siday noqon karaan oo waddankan imanaya oo keenaya marka waxaan lahaan jirnay hay-ad loogu talagalay ee joogta xuduudaha joogta eraboorada joogta dekadaha ee samaysa control iyo dabagal ku samaysa dadka imanayo dadkaas oo dhan waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo xero xerahaas in lagu xareeyo oo lagu kontaroolo muddo afartan iyo jed saacadood ilaa iyo toddobaatan laba saacadood lagu hayo si loola socdo xaaladooda si aada loola soconayo la raba in la ogaado waxay marka dowladda ilaa hadda waxaa sooma diyaarsana qaybtii loogu talagalay ee barnaamijyahaas mataqaanaa qaban lahaane ma habaysna marka waxa weeye waa dhib runtii aada noo hayo weeye laakiin waxaan lagu dadaalayaa mustaqbalka dhow in arrimahaas oo dhan la isaab la hagaajiyo xarumahaas la sameeyo kontaroolkaa la sumbiyo oo meelaha eerboorada meelaha xuduudaha meelaha mataqaanaa dekadaha oo dhan laga soo degaayo in aada loo xakameeyo haddii aan la idmo waxaa jira qoysas barakacyaala oo iyaga qudhooda isku guurguura ama gobol ha ka yimaadaan ama deegaanada ay muqdisho ka degan yihiin ha isku dhex socdaane sidee marka qoysaskaasi looga wacyigelin karaa arrintaasi si loo yareeyo fiditaanka cudurka dabaysha inta badani waxaa lagu dadaalaa xeryaha barakacyaasha ay ku nool yihiin in laga abuuro dad daryeelayaal caafimaadeen dadkaas waxaa loogu talagalay dadka imanaya xeryahaasi oo meel kastaba ha ka yimaadee ama ha ka yimaado puntland ama ha ka yimaado gaalkacyo ama ha ka yimaado mataqaanaa dhinacan koonfurta ha ka yimaadee inay dadkaasi xeryaha soo degaaya inay wacyigelin usuubiyaan inay kontaroolaan inay diiwaan geliyaan in xarumaha caafimaadka ugu dhow ay la socodsiiyaan xaaladahooda si loo kontaroolo ama loo xakameeyo hadday jiran yihiin oo loona daweeyo iyaga dadkaas iyaga ahay marka dadka barkacyaashaahi waxa weeye isku furnaanshaha ama isku socoshada waxay qayb ka qaadataa faafitaanka cudurada faafa ee qayb laxadla ka qaadataa waana wax aada u dhib badan weeye arrintan ku aadan isku guurguurka dadka iyo tuhumka laga qabo inay fidin karaan nocyo ka mida cudurada faafa sida dabaysha oo kale maxay tahay doorka kaga aadan wasaaradda caafimaadka iyo takhaatiirta muqdisho doorka u bannaan ayagoo maanta ay ka qaban karaan haddii wasaaradda caafimaadka iyo takhaatiirta iyo shaqaalaha iyo bahweynta caafimaadka waxay tahay inay ka shaqeeyaan wacyigelin dadka si loo gaarsiin lahaa dadka garaadkooda kor loogu soo qaadi lahaa loo sameyn lahaa health education oo looga warami lahaa siday iskaga dhowri lahaayeen cudurkaani siday uga taxadari lahaayeen qofka qaba inay soo wax loo yaqaano ay soo sameeyaan alertness ay soo wargeliyaan xarumaha caafimaadka si loogu gudbiyo wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadkana ay ugu gudbiso hay-adaha caafimaadka ku shaqada si looga hortago ama loo yareeyo dhibaatada cudurkaas uu keeni karo intaas ayay iska kaashan karaan runtii dadaallo badan baa socdo oo weli miro dhal aan noqonin laakiin la rajeynaya mustaqbalka dhow inay wax badan ka yimaadaan haddii aan la idmo maxaa ka mid a cudurrada ay sida aadkaa isugu gudbiyaan barakacayaasha iyaga dhexdooda isku gooshgoosha walaahi inta badani waxyaabaha aada u yimaado aan aragno waxaa ka mid a cudurka jadeecada way aada iskugu gudbiyaan waxaa ka mid a cudurka ambooliyada way aada iskugu gudbiyaan cudurada shuban biyoodka la yidhaahdo way aada iskugu gudbiyaan oo inta badan dadka barakacayaasha uu aada ugu badan yahay arrimahaas oo dhan waxaa saldhig u ah nabadgelyo haddaan la helin amni iyo nabadgelyo istiqraal aan la helin wax badan lagama qaban karayo waayo dadkii waxa weeye waxaa maantay barakicinaya ama wadaya waxay tahay waa nabadgelyo darar meel bay ka cararayaan meel kale aadayaan meeshii dhib bay ku abuurayaan meeshii haddana dhib ka dhacaya oo ka soo qaahayaan meel kale imanayaan waxaas oo dhan waxaa ah amniga ayaa sal u ah waxa lagu yareyn karo cudurkaas waxay tahay waa amniga weeye oo aada looga qayb qaadan karo doctoora ugu dambayntii haddii qoysas caruurtoodu ay tallaalan yihiin ay u soo guuraan ama ay la soo degaan kuwo aanay ilmahoodu tallaalka qabin maxaa halkaasi ka dhalan kara way isa saameynayaan arrintaas ciyaalkaasi tallaalan iyo kuwaan tallaalan oo kale waa isa saameynayaan kuwo badan oo tallaalan baa arkaysa oo cudurka uu ku dhacayo waayo waxaa keenaya coverageka oo cudurka booliyada oo kaleeto aada iyo aada u keenayo oo gudbinayo inuu yimaado inkastoo la talaalo la suubiyey cudurkiisa mari ahaan buu ugu imanaya laakiin inta badani qaar badan wuu ku imaan karaa si oo mataqaanaa oo kii hore ka duwan oo kaleeto inuu ku yimaado kudhac oo kaleeto waayo noocyo fara badan ama jebsyo kala duwan ayaa jira boolaha laftigiisa waxaas walba nooc ka tal- uu ka talaalama nooc kaleeto inuu qaado ayaa iman karayso waa runtii aada u dhib badan weeye oo u baahan mataqaana wacyigelin badan u baahan kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed maxamuud biday hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir wuxuuna u waramayey wariyaha v o a magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste hawaysi wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ead nagala socotaan gaar ahaan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha muddaha tan laga joogo wax ka badan konton sannadood ayaa khubarada caafimaadka iyo cilmibaadhayaashu waxay soo saareen tallaalka cudurka dabaysha ee afka laga qaato tallaalkan ayaa lagu ammaanaa inuu joojiyo faafista cudurka dabaysha ama uu ka hortago laakiin haatan cilmibaadhayaasha ayaa eegaya sidii loo gaadhi lahaa waqti cudurka uu ka jiro oo keliya shaybaadhada lagu baadho ama lagu kaydiyo waryaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya
cilmi baarayaal ku sugan dalka britain ayaa ka shaqaynaya sidii ay u soo saari lahaayeen tallaal aan dabiici ahayn oo maadooyin kala duwan oo la isku daray laga sameeyey oo lagula dagaalamo ama looga hortago cudurka dabaysha horey cilmi baarayaasha caafimaadka ee dunidu waxay ugu guulaysteen soo saarista tallaalka nooca afka laga qaato ee dabaysha kaasoo ah cudurkii oo nool ama la khafiifiyey oo la marsiinayo jidhka bini'aadamka si uu adkaysi ugu yeesho marka isla fayruska cudurka uu ka soo weeraro dibadda tallaalkan cusub ayaa ka koobnaan doona qurubyo bani aadamku uu macmilay ama aan dabiici ahayn intii la adeegsan lahaa fayruska dhabta ah waxaana tallaalkan lagu durayaa bini aadamka markaa ayaa jidhka uu abuurayaa unugyo lagula dagaalamo infekshanka hanaankaas oo loogu yeero jawaabta difaaca jidhka tallaalkan cusub kama koobna fayrus nool sidaa daraaddeed ma jirto halis ka iman karta xitaa haddii uu dhaco shil sababa in fayruskaasi uu ku faafo deegaanka ama qofka laga siiyo qiyaas ka badan inta loogu talagalay ama warshadaha sameeya tallaalkaasi ay sii daayaan sunta dave stewart waa brofesor jaamacadda oxford ee dalka ingiriiska ka dhiga maadada biologiga sidoo kale waa agaasimaha sayniska iyo nolosha ee hay-adda diamond light source oo ah shirkad ka shaqaysa sayniska oo ka dhisan dalka ingiriiska isaga iyo kooxdiisa ayaa soo saaray tallaalkan cusub iyagoo adeegsanaya xeelado kala duwan oo dhinaca sayniska ah waxa uu leeyahay tallaalkan aan dabiiciga ahayn waxaa suuragala in muddo kadib uu dunida ka dabargooyo fayruska oo uu noqdo fayrus beri dunida ka jiri jiray laakiin aan halis ku ahayn bani aadamka gaar ahaan carruurta waxaan ka shaqaynayno waa sidii aan u gaari lahayn buu yidhi wakhti la joojiyo tallaalka oo aan loo baahan ama dunida ay ka dabargo'do dabaysha haddii marka tallaalka aad qaadanaysaa uusan fayrus ahayn markaa fursadda aad fayrus ku qaadi karto ayaa yaraanaysa fayruskuna ma noqonayo mid dhex meeraysta koonkan waa inaan dhammaanteen rajaynaa inay maalintaa iman doonto ee dabaysha ay noqoto taariikh mar dunida soo martay brofesor stewart waxa uu leeyahay sida ay baarayaashu ogaadeen farsamaynta iyo kaydinta tallaalkan cusub waa mid ka fudud kana qarash jaban tallaalka maanta dunidu adeegsato haatan waxay khubaradu wadaan daraasad ay ku samaynayaan waxtarka tallaalka mashruucan ayaa waxa uu maalgelin ka helay hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo w h o iyo mu'asasada bill and melinda gates foundation waxayna ku soo bandhigeen tallaalkan shir sannadle ah oo caafimaadka looga hadlo oo ay soo qaban qaabisay hay-adda american association for advancement of science ee fadhigeedu yahay gobolka california kaasi waxaa wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo warbixintaas inoo soo koobayey
waa hagaaga goordhow waxaad maqli doontaan qaybtii saddex iyo labaatanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aan ku horreyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso waryaheena faadumo yaasiin jaamac ayaa inoo haysa
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ah laba dhegaystayaasha aan la wadaagno hadba wixii cusub toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa maxaa sababa in siyaasiyiintu ay oofin waayaan ballanqaadyada lagu doorto kolka ay doonayaan inay xil qabtaan halkani waa goob ay isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan waxaana la wadaagi doonaa aragtidooda ku aadan arrintan walaal magacaa axmed maxamuud muuse waxay sheegaan inayan fulin waxa sababay iyagu horta waa niman jecel inay awrka kiciyaaniin haddii awrka u kacona haddee dantoodii waa gaareen dabadeedna wax la xisaabtamaa inayan jirin bay ogyihiin marka bulshadu eed ma ku leedahay bulshadu eed bay ku leedahay sababta oo ah inay arrintii odayaashu sheegeen ka daba tagaanin oo maxay ku dhici waayeen yidhaahdaan bay ku leedahay anigu waxaa la yidhaha yaasiin faarac artan bal ka warran aragtidaada ku wajahan sababtay u fuli waayeen heshiisyada ama ballanqaadyada dadka ay madaxda u ballanqaadaan anigu saan u arko dadkaanu eh, dad xisbi ka yimin ma aha dadka la xisaabtamayaanna eh, kulama xisaabtamayaan eh, qaab xisbi kula xisaabtami maayaan saa daraaddeed maba jiraanba wax qoraalo raytana wax oral afka laga yiri weeye madaxda siyaasiyiintan intii hadda burburkaa waxay ballan qaadeen oo ay fuliyaan waxaa ka mid a waxay qabiilka u ballan qaadaaneen qabailka waxay u ballan qaadaan ama qabiilka ay ka soo jeedaan way fuliyaan ama ninkii u ololeeya laakiin waxa mujtamaca ay mataqaanaa ka soo jeedaan ama dadkii ay ballan ka qaadeen waxay u fuliyaan aad iyo aad bay u yartahay runtii waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamuud xasan buraale
inta badan bulshadu waxa ay ka cabataa in aysan hirgelin ballanqaadyada ay madaxda u ballanqaado saamayn intee leeg bulshada ayay ku yeelataa arrintaasi maxayse tahay aragtidaada ku wajahan wallaahi waxa weeye saamaynta ay ku yeelataa ummadda waxa weeye waa ta halkaa dhigtay oo maanta ay taagan yihiin runtiina nimankan aad sheegayso lama odhan karo siyaasiyiin qaabka uu ku yimi marka u horraysa ama sistamka uu ku yimi baqalada waa nin soo shaqo tegey wuxuu soo shaqo tegay xoolaa ummadda ka agoonkaa ka miskiinkaa islaanta een, halkaa ku iibsanaysa waxeeda inuu urursado marka wakhtigiisu dhammaadona qurbaha ama meeshuu doonayo aado laakiin mararka qaybtood siyaasiyiintu iyagoo aan ballanqaadyadii bulshada oofin ayay mar kale soo noqdaan bulshadana caqabad kalama kulmaan waxaana ugala kulmin bulshadu iyada ke- iyagaa keena waxaan marka hore ninku markuu yimaado waxa weeye waa ololeynaya wuxuu leeyahay hallay doorto iyagaa keenaya nin isimaana u ololeynaya oo keenaya oo laalushka qaadanaya weliba Um- ummaddaana lagu ciqaabaya waxan wuxuu ninkana marka hore caadi ummad maba doorato dad u ololeynaya niman nabadoonna ah qaabkaasu ku yimaada saasuu xoolaa ummadda ku urursadaa ku taga la yaabna male soomaaliduna ilaa ay arrintaa ka tashato kuma baxayso
magaca waran bashirse baa la yidhaahdaa bal ka waran aragtidaada ku wajahan bulshada see u saamaysay ballanqaadyada aan inta badan hirgelin ee madaxdu ay u ballanqaado ha lagu doorto oo waxaa la yidhi soomaalida waxay tidhaahdaa gabadha been baa eh, lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa baa moodaa inay tahay oo markii ay doorashada ka tagaan naftada ay kursiga la helaanna iyagoo ay khasanajiga noqdaan lacagta qaybiyaan madaxda ay soo doortaan wasiirada ay keenaan wax walba gacanta marka waxaa maqanba xisaabtankii maxkamadii eh, dowladda ee dadka la xisaabtamaysay ee dastuuriga ahayd iyo dastuur lagu shaqaynayo dastuurkana gadaal buu iska dhigaa ninka madaxda ahay oo waxa weye isaga ayaa wax walba ka ah oo dowladihii hore ee dictatorial shiibka ahaa buu qofku soo arkay sidaasuu ku dhaqmayaa marka waxaa layidhi hal haala- haaraan hinila xalaala ma dhasho marka hore qofku wuxuu soo bixinaya lacag uu ku soo koraayo eh, madaxnimada ilaa iyo dhowr boqol oo kun oo doolar buu qaymanayaa dadkii u arkaya annagii hataa nala ka qarin maayo qofka meel baa lagu xeraysanaya nin walba afartan kun iyo baabuur baa la siinaya ninka madaxweynaha lacag buu qaybinaya hadda annagu haddaan dadweynaha nahay kuwaba kalsoonaan karna madaxda waqtigan joogta laakiin bal ummadda kale soo socota bal waxay dhallinyaradaas waxaan fariinu daranayna war dadka meesha u banneeyo oo dad xalaala meesha hala keeno oo wadaniyiina oo ilaahay ka baqaaya waayo almumin laa yaktib nabi alayhi salatu wasalam yidhi, almumin laa yaktib almumin laa yaktib wa insana wa insaraqa wuu samayn karaa laakiin muuminka been ma sheego marka beentaasi waxa weeye islaamnimadaa kaga baxaysaane beenta iska daaya ilaahayna ka baqa xisaabbaa idinka dambaysa wasalaamu calaykum maxamed cilmi cabdalle baa la yidhaahdaa dareen intee leeg baad ka qabtaa marka heshiisyada soo noqnoqonaya oo inta badan hadday tahay ballanqaad iyo hadday tahay madax federaal iyo puntlandba ha ahaatee inta wax la kala saxiixdo haddana ay hirgeli waayaan ood aragto ayaama kadib media iyadoo fariin ay marinayaan oo ay leeyihiin een, waxba kama jiraan arrinta kii ugu dambeeyey haddeer puntland garowe ka dhacay xasan sheekh wuxuu tegayaa community xamar jooga waxay arkayaan in dowladnimadii uma muuqdaan dadkii shacabka ahaa iyo odayaashii qabiil baa u muuqda qoladeenna tan puntlandna waxaa u muuqda qabiil Een, marka waxaa la rabaa dadku inay qabiilka ka gudbaan oo u gudbaan aaminaanna dowladnimo cabdixakiin macali maxamed cabdixakiin maxay tahay aragtidaada ku wajahan in ay fuli waayaan ballanqaadyada bulshada ay siyaasiyiinta iyo madaxdaba u ballanqaadaan xilliga ay maaragtay doorashada ku jiraan ama waqtiyada qaybtooda oo meelaha maaragtay dadku isugu yimaadaan lagu kulmo dadka haday xun yihiin ninka intuu wax ballan qaaday oo ballanta qaaday misna hadda noo soo taagan oo fadhiya oo la xisaabtamin oo la dabagelin dadka ayaa la rabaa inay la xisaabtamaan madaxweynaha ay yidhahdaan madaxweyne ballantii aa noo qaaday meeday ama baarlamaanka ay la xisaabtamaan ay yidhaahdaan aawi dadka waxaad maarta u ballan qaaday laakiin daliishu muyaysan ahayn baarlamaanka qofka madaxweynaha la- la xisaabtamaya bulshada matala ay soo xulatay miyaysan eedox ku lahayn Ee, horta waa inaan helnaa baarlamaan ladan waa inaan helnaa baarlamaan ladan oo aan u baahnayn wax laaluusha oo dadka shacabka u hadla baan u baahannahay baarlamaanka markaan helno ayaa madaxweynaha la xisaabtami karaa intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso tan iyo kulantideenna dambe waa faadimo yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
halkaad nagala socotaan halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii saddex iyo labaatanaad iyo sheekadii lama huraan ee kasoo maxatay maskaxda wariyey cabdulqaadir maxamed mursal
ku soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii saddex iyo labaatanaad ee sheekada
asalaamu calaykum ardo wacalaykum asalaam haya walaal iska waran ayaantaan makhaayadda kuu qanacsan baan u malaynayaa maasha allah
raablow waa runtaa allaha noo kordhiya aad baannu u fiicannahay goortaan oo kale baskii ugu horreeyey ayaa nugu soo fo'o leh sidaa darteed ayaannu mashquul u nahay oo aanaan fursad u lahayn oo oo jigrana waa joogaaye malaha rakaabku wax ku leeyahay oo gaarigaa u raran inankadaa jigri meelba waa joogaaye adiga ma waxaa lagu yidhi dadka soo tira koob meeshoo makhaayad maaha cid walbaa ma imaanayso allaayo allaayo ii sheeg ii sheeg hooyo maxaa ku caysanaya ii sheegba waxaad ka cararaysa ii sheeg niman qoryo wata ayaa ilinka laga soo galo tubcaano la fadhiistay qoryo oo gaarigii baska ah oo halkaa imaanaya baaranaya oo joojiyey yaa yaa yaa war maxaad leedahay war maxaad leedahay allahooyo waa dhab kaale haddii aad rabtid soo arag hooyo war warkaasi war hore loo ogaa ma ahee ma iga hubta hooyo haa anigaaba indheheyga kusoo arkay hooyo
hajaay hajaay hajaay war cusub baa yimi alla walle war cusub baa yimi maantaa naloo yaabaa ma isbaaraa hoosteenni ka dhalatay allah arda adiga iyo wiilkaaga keliya hadalka ha qaybsanine bal annagana hadalka wax naga siiya muxuu leeyahay wiilku waad maqlaysaa rooblow taaliil waxa uu leeyahay inay dabley ilinka laga soo galo tuulada dhigatay jidgooyo weliba hooyo way u diideen gaariga inuu soo galo magaalada marka hore haddii uusan dhiibin lacagta la weydiiyey waryaayo wax ma idiin sheegaa arrintaas iyo sheekadeeda ka baxa idiinma taalla adinka ayay wakhti idinka qaadin ragga meesha waa lagu ogyahay waa lagu ogyahay ragga meesha adigu jigrow arrinkan ma waxabaad ka og tahay maxaad sidatan uga hadlaysaa maxaa wax uga ogaan waaye isbaaradu anigay ii taal ee baabkeeda ka baxa kana hadla arrimaha gaarka adinka idiin ah maanaa yaabin ilee ninkii ragga ahaa waa meesha ku jira jigroma waxay kula tahay inay sidaas arrin ku wanaagsan tahay xaggaad ku aragta meel bilaashna isaga mara jookhaay hadda meeshana waa nabad ummadduna way soo maraysaa meel nabadi taallana way noo don oo waxaa ku koraysa tubcaano dadkuna way ku biic mushtarayaan oo aniga maxaa beec musharka ii diiday taniba waxay ka mid tahay beec musharka haddii nabad ay tahayna dee dad baa ka dhigtade iskama ay noqon taas la socod jooqay war innagaa yaab iyo mucjise aragnay jikrow waxaan ku weydiinayaa nabadda aad sheegayso ma adiga keligaa baa ka dhigay dadka tubcaanoodoo dhan baa nabadda u guntaday wallee jigrow wallee jigrow saad wax u soo waday haddana ma tan baad keenta rooblow waxaannu kuu daynay injuu'ooyadaada ee ha kugu fillaadeen howlaha anna- annagu qabsanayno iyo danaha aannu leennahay ka bax kuwaad leedahay kuwa iyaga noo daa waxaan u malaynayaa jigrow inay tani dhalayso tuka xun markaasna ayaad ka jawaabi doontaa waxa lagaa hor joogo oo foosha xun aad ku ordaysid aniga waxay ila tahay arday fadhi inooma yaalla aan cararno oo dadka halkaa lagu haysto aan wax ka qabanno
aniga ayaa sii joogaya maqaayadee adinka aada weligiinba dhaqaaqa waa in ay bixiyaan lacagta aan rabo amaba aad adinku bixisaan si kale oo gaarigaas ku soo geli karo ama ku imaan karo tubcaano ma jirto
kolley wixii nala gudboon ayaannu samayn doonnaa eena keena
allayla wixii nala gudbaan baanu samaynaynaa waxaad samaynaysaan baaba iska yarba
war gaarigii baaba ina ka hor yimi nasiibkeena waa kan gaariga ina ka hor yimi bal aan joojinno oon walahaysano walaale joogso joogso joogso alla noo joogso walaalow noo joogso haddana war jooji gaariga oo noo warran adeer siday wax u dhaceen bal noo warrama sidee baa tiin bal noo warrama waannu fiican nahay hase yeeshee maanta tubcaanu waxaynaan filanayn baannu kala kulannay oo dhib baa naga qabsaday runtii aad bay noo qashqashaadeen aniga markan ayaa iigu horraysa ee maxaa loo lahaa waa nabad waxaan u malaynayaa inay tahay mid dhaqaalaha laga helay lagu horumarinayo deegaanka ma ahayn haddii ay sidaa tahay nalama qasbeen naloomana hanjabeen waad maqlaysa waxay ku hadlayeen
haye bal noo warrama maxaa kalood la kulanteen inay xoolihii iyo lacagtii iyo idinka qaataan mooyaane nafsaddiinna wax maydiin gaarsiiyeen oo dhaawacu ma jiraan bal dareebalku ha inoo warramee bal u yara kaadiya idinku noo yara kaadiya walaalow noo warran gacaliyow maalmihii hore si fiican baad noogu soo dhowaysaen tuulada maantana waxa halka laga soo galo lagu arkay wax innaga haddii aan nahay gaadiidley ama baabuurley aynan noo cusbayn maxaa hadda laydinka qaatay ood isku badbaadisay ood ku soo baxday gorgortan dheer kadib baa lacagna lagu soo daayay annagoo naf ah oo sakaraad ah baa gorgortan dheer dad baa naga bixiyey bilxaqiiqdii waannu ka xunnahay mana aha mid aan wax ka ognahay ee waa wax ay wataan kuwa baas oo hunguri qaba hunguri hunguri hunguri mooye wax kale aan raadinin taas waa lagu yaqaan dadka iimaanka la markii ay arkaan meel nabad ah inay la hor yimaadaan ficillo xunxun oo dadka meesha ka eriya oo ka saara weliba ka foociya aad iyo aad baannu uga xunnahay waxaannuna ku dadaalaynaa inaan sidayadii iyo si ka fiican aannu ku soo celinno saasaannu ku dadaalaynaa waxaad ogaataan in meeshaan wax nagu qasbay ay tahay ammaankeeda iyo sidii ay u horumaraysay laakiin haddii ay sidaas ku sii socoto inay ka leexan doonaan gawaarida iyo safarada aanu wadno annagu maya maya maya yaa la quusan innagu waxaannu nahay dadkii tuulada sidaas u dhisay isbaaradana ma aha mid aan wax ka ognahay raalli ha nala ka noqdo raalli ha laga noqdo raalli ha nala ka ahaado waxaana loo sheegay inuu isbaaradaan leeyahay nin lagu magacaabo jigre oo aan u malaynayno inaan isku aragnay makhaayadaada dadku ma wada xumo ee waa sida faraha ah ogoowey qofna waa xun yahay qofna waa fiican yahay si kastaba ha ahaatee jigre waa nin ka tirsan deegaanka waana ninka keliya oo la isdhihi karo wuu ugu dhib badan yahay waxaanse hadda ka bacdi ku dadaalaynaa siduu u nabadgelin lahaa dadka socotada ah laakiin nin ballan iyo qowl leh ma aha maxaa yeelay aniga hadda ka hor wuxuu igala hadlay inaan jaad halkan u keeno haddana dhibkii ugu horreeyey aniga ayuu ii geystay wuxuu ii geystay haddaad idinka sheekeeyo meeshaan kuma soo koobi karo jaadkaba annagu halkan raalli ugama nihin haddana waa kuu sheegaynaa raalli ugama nihin waan gartay haddii uu sankagelis igaga dhigo maxaan ka yeelaa ninkaa maya maya maya adigu ha degdegin ee innaga inaga warsugo war yaan la quusan yaan la quusan ha la samro ha la samro ha naloo samro dareevalow arrintaa ayada ah waxaannu ogeysiinaynaa oon gaarsiinaynaa odayaasha iyo waxgaradka deegaanka si degdeg ahna waxbaa looga qabanayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo marka idinku ha degdeginina naga warsuga waa yahay walaalayaal soo makhaayadii ma shaqaynayso haa waa la jiraa ee iska sii socda annaguba idinka ayaan idiin soo cararaye waa shaqaynayna walaalayaalo ha naloo samro Haya, haya, haya. Haya, inawaja inawaja inawaja
horta arrintaas waa kadis waana laga fiican yahay dhuubow degdega tahriib dhibkiisa iyo khatartiisana maalin walbaan waxaannu ka maqalnaa idaacadaha iyo dadka socotada ee hadalkan wax fiican maaha wiilkayga dhuubow bal si kale arrin u keen oo aannu shaqaysanno midda kale waad og tahay inta ruux ee halkaas lagu waaye waad la socotaa intii aanu buushisley magaalo deganayn inta ruux ee tahriibtay ee dibna aan loo sii arkin arigoodana la waaye warkoodana aan lahayn waxaasoo dhan waan ogahay waana ii muuqataa laakiin raggu waa kan mar kasta wax isku daya oo dadaala dhuuba wiilkaygiiyo hadda ma kaa go'an tahay arrintaasu adeer faaraxow waa iga go'anta waxaanse idiin ballanqaadayaa inaan waxtarkayga meel kasta oon aan dunida ka tagaa aad tirsan kartaan kuna talageli kartaan dhuubow midda kale ma tixgelin weyday sida ay dadka tuulada oo dhan kugu kalsoon yihiin maxaadse is leedahay hadday maqlaan arrinkan siday u niditibayaan bal ka horran dhuubow anigu waxaan ku dhihi lahaa arrinkaagaa dib isaga dhigo adeer faaraxow waa dhabtaas laakiin waxaa jira dhallinyaro kale oo badan oo uu ka mid yahay rooble iyo cali baashi oo dhowaan ku soo noqday tuulada ayna ka go'an tahay inuu soo dego tuulada horumarkeedana ka shaqeeyo maxaa dhiba oo markaa haddii aad ayaga la shaqaysato oo aad wax la qabsato wixii dhaqaala adigoo ka heli kara ayaga adeer faaraxow intii aan baryi lahaa dhaqaale aan ka baryi lahay calibaashi waxaa igala habboon inaan siduu u soo shaqaystay oo kale aan u soo shaqaysto oo baasaboor aan dunida meesha alle iyo meeshaan rabo aan kaga mari karo aan soo helo oo innaga maxaa noo diiday oo na rajo dhigay oo noo diiday inaan helno maamul guud oo dowladeed iyo baasaboor iyo wax kaleba oo hadda walaalow safarka marna kama hari kartid miya oo dib uma dhigan kartid xitaa sureeray abbaayo iyo adeer faaraxow aniga waan kacdoomay qalbigaygana ma degaayo anaa horey u dejin lahaa ee waa idin baryaaya fasaxa oo safarkan ha iga reebinina oo innaga qalbigeenna aad dhaawacaysid yaa wax ka qabanayo waa idin baryayaa oo waa idin baryayaa intaan kooxdan aysan tegin ha iga reebinina aan raacay waa wax nagu dhib ah mise garanayo wax aan ku dhaho iyo wax aan kaaga jawaabo codsigaaga dhuubow runtii anigaba aad baan uga xumahay inaan idinka tago ruuxuna marba waxbaa la soo gudboonaada isbaarada hadda jiro oo ka bilaabay halkaanna ma aha mid igu dhiirigelinaysa siig joogitaanka tubcaana waxaadna ogaataan inaan tubcaana dunida meel aan siisanaya aysan jirin maad nala joogtay haddii ay sidaas tahay waa waxyaalaha aan u socdaba oo aan u baxayo u tahriibaya ayaa ka mid tahay inaan wax u soo kordhiyo nolosheenna tiinna iyo tan tubcaanaba dhuubow hadda innaga waxaannu ku jirnaa dadka ugu nolosha fiican tubcaano waa kanoo beerayo wasi fiican ayay noogu baxeen bakaartu way inoo aasan tahay badarkii oo dhan xolana waan iibsanay bal arrintaas dhuubow ma egto ma fiiriso dib wax ma u fiiriso ayar faarxo waan ogahay waana fiiriyey waxaase wax weyn ah inaan ka fikirno degaanada nagu xeeran wax nabad ee laysku hallayn karo ma ka jirtaa maalinba meel bay ka kacaysaa adeer nabad keligaa ah nabad ma aha adeer dhuubow adeer waan ku arkaa way kaa go'an tahay allaha ku nabad yeelo balse waxaan kuu sheegayaa lama huraan waa tubcaano adeer macaane ninkii nool adduunyada waa laysku soo noqon waa arkaa inay kaa go'an tahay dhuubow allahaase ku nabad yeelo waase lama huraan tubcaano adeerow ninkii nool adduunyada waa laysku soo noqon haa waa dhabtaasi laakiin mid qalbigeenna ka goo'aysa maaha dhuubow weli hadal baa igu kaa laaban hadda bismiyaa dhuubow ma baxaysaa ma kaa go'aanba sureeray idama nicin waa caro iyo xanaaq aan u qabo dowlad la'aanta iyo kuwa lugooyada nagu haayo inaan wax badan soo kordhiyo ayaan ku taamayaa ballanteennina waa noo sideedii haddii ilaahay idmo dhuuba wiilkaygiiyo weli kaamaanan quusan waxaanse kuu sheegayaa tahriib dhibaatadiisa wax dhow maaha imsaada tahriibo doonyo iyo maraakiib badaha ay ku daadsheen imsaa darxumiyo ciil duurku bahal ku cunay dumar iyo carruuro duqow iyo dhallinyaro dalal ay aqoon xuduudood saxaro haraad ku dilay imsaa wiil la daayo dibadaha u dhoofo dib loo waayay hadalkii waa iga dardaarane tahriib laguma degdegee dib uga fiirsa dhuubow daruufi kuma haysee adeer aad baad mahadsan tahay haye annaku diransiiye imisaa dad tahriibo ilaahay dowga helaysiiye dabadeed dadkooda doolar iyo dahab inta u soo diray daara jeexdeen taasaan dabacsana adeer ii ducee haddaadba go'aansato adeer kuu duceeya saa iyaday tegaysaa dhuubow
waxaad maqasheen qaybtii saddex iyo labaatanaad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
waa hagaag halkaad naga dhagaysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkana waa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha
waayo waa caashe asliyay iga fur albaabka soo dhowow bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha haa waa kii gabadha ka yaraa maasha allah haddii uu caafimaad qabo allaha kuu deesta abbaayo
aamiin walaashay allaha noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulilaah asliye aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga tallaalo cudurka halista ah ee dabeesha haye waa yahay caashooy waan geynayaa xarumaha tallaalkee maalmahana waan maqlay cudurka dabeesha ha fududaysan caashooy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka waa yahay xaggeen ka heli karaa xarumaha tallaalka la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana tallaal cunugaaga cudurrada halista ah ee sannadka ugu horreeya
talo fiican ayaad i siisay waadna igu og tahay inaa canugayga tallaalo cudurka dabeysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara carruurta dadweynuhu geeya carruurta goobaha tallaalka shan mar sannadka koowaad inta uu ku jiro
waa hagaaga dhegaystayaal haatan ahaan ku yaranasanno heestii rujuuc iyo codkii baxsanaa afartuun laki ba meeshuu rabo rabbi haw fududeeye ayay leedahay anna i raaligeli codkii baxsan afartuun laki iyo heestii rujuuc intaa ayaana kuga gudbaynaa idaacaddeenii barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaa idinla socodsiinayay maxamed colaa xasan iyo ismaaciil xuseen farjar dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.